الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وحل الشيخ رحمه الله can jaabir bni cabdillaah jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu radia allaahu canhumaa qaala kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu ahaa yusalli duhra salaada duhur ayaa uu tukan jiray bilhaajirati waktiga haajirada yacni muntasaf anahaar maalinta bartankeeda ayaa uu tukan jiray waalcasra salaada casarna waa tukan jiray waashamsu naqiyatun qoraxduna ay tahay mid saafiya oo wax casuusa iyo wax casaan aan lahayn waalmaqriba salaada maqribna waa tukan jiray idaa wajabat qoraxdu marka ay dhacdo waalcishaaa salaada cishaa'ina waa tukan jiray axyaanan wakhtiyada qaar ka mida yacnii hore ayuu dhigi jiray waalcishaaa salaada cishaa'ina waa tukan jiray axyaanan wakhtiyada qaar ka mida ayuu dedejin jiray ama cajala axyaanan badhaha dedeji wa axyaanan wakhtiyada qaarna dib buu dhigi jiray idaa ra'aahum markuu arko ijtamacuu ayagoo isku yimid cajala waa dedejin jiray wa idaa ra'aahum markuu arko abta'uu ayagoo dib dhacayna akhara waa dib dhigi jiray wasubxu salaada subax kaana nabiyu sala alla alay slm nebiga ilaaha waxau ahaa yusalliihaa mid tukada salaadaasi bikhalasin madow buu ku tukan jiray mugdi alhaajira hiya shiddat lxar bacda azawaal qoraxdu markay samada bartankeedii ka zuusho kulaylka faraha badan leh ee jira ayaa waxaa la yidhaahdaa haajira xadiidkana waxa uu tilmaamayaa salaadihii shantahaa waktiguu rasuulku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam xadiidka soo socona sidaasoo kale ayuu tilmaamaya marka kaana nabiyu sala اlla alay slam yusallii aلظuhra duhurka ayuu tukan jiray duhur waxaa loogu magacaabay liannahaa daahiratu wasat الnahaar oo maalinta bartankeedii weeyaan shay muuqdo waa maalinta bartankeedii weeyi magacyo afarna waa loo sheegay salaada duhur oo ay leedahay duhur waa la yidhaahdaa oo waata halkan inoogu taala alhajiiratuna waa la yidhaahdaa oo xadiidka soo socda inoogu iman doontaa alhaajiratuna waa la yidhaahdaa aluulaana waa la yidhaahdaa afartaa magac bay leedahay duhur imika halkan inoogu taala haajira oo waktigaa shiddat lxar waktiga la tukanayo loogu magacaabay iyo alhajiira oo xadiidka soo socda inay guban doontaa iyo aluulaa oo iyadana xadiidka kusoo aroortay magacaas yusallii aلظuhra salaada duhur ayuu tukan jiray bilhaajira haajiradu waxa weeye shiddat lxar cinda muntasafi الnahaar maalintu markay kala badh noqoto qoraxduna ay samada bartankeeda ay ka dhaqaaqday ka zuusho kulaylka faraha badan leh ee jira ayaa haajiro la yidhaahdaa marka rasuulku wuxuu tukan jiray waktiga salaada duhur waktigeeda ugu horreeya la tilmaamaya yusallii alduhra bilhaajira yacni waa waktiga samada bartankeeda ay qoraxdu ka dhaqaaqdo ee marka waxay xagga qoraxu dhaca ay u dhaqaaqdo ay u zuusho samada bartankeedii bay ka dhaqaaqaysaa oo xagga qoraxda ay u dhacayso iyo u zuulaysaa markaas buu tukan jiray weeyaan marka haajiro waxaa loogu bixiyey asalkeedu waxa wey atark waa ka tegitaanka weeye oo waxaa saa loo yidhi haajira litarki الnaasi aلtaصarufa xiinaydin lishidaة الxar wayaqiiluun dadku xilligaasi waxay ka tegayeen shaqooyinkooda shaqadii gacantay ku hayeen bay ka tegayaan waxayna uga tegeen kuleelkaa faraha badan la jiro awgeed de markaa duhurka oo kale markaa saa duhur la tukado waa la yar markaa hargala oo dadku shaqada way ka yar kala fadhiistaan wayna qaylulosadaanoo way waa la yar jiibsadaan marka sidaas baa loogu bixiyey haajira haajira waay hiya tark litarki الnaasi aلtaصarufa xiinaydin lishidaة الxar alhajru wاlhajiiru wاlhaajiratu intuba waxa lahdaa niصfu الnahaar hajri iyo hajiir iyo haajira oo iminka xadiidka nagu taala micnaheedu waxa wey waa niصfu الnahaar maalinta bartankeedii marka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam salaada duur wuxuu tukanaya maalinta bartankeedii bartankeeduna waxa marka qoraxdu desamada bartankeeda ay istaagto ay xoogaa in yar ay dhaqaaqdo xaggaa qoraxu dhaca markaas ay u dhaqaaqdo ayaa la yidhaahdaa waktigaasuu rasuulku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam waay taasi marka waa duhurkii waynu sheegi doonnaa salaadaha awqaadooda walcasra salaada casar marka walcasra waxay ku cadfantay yusali duhra walcasra salaada casarna waa tukan jiray e yusallii alcasra saasa markaa loo kordhabaya salaada casarna waa tukan jiray washamsu qoraxduna naqiyatan ay tahay saaf daddaad ka xaalayn karta walxaal ashamsu qoraxdu ay tahay naqiya mid saafiya naqi yani waa saafiya wax midaba ma laha weeyaan oo may casaanin yani midabka waxa loo gal jira midabkeeda midab aan ahayn waa casuustii iyo iyo isfiraarkii baa meesha ka baxay markaa qoraxdii oo saafiya buu tukan jiray wey casar asluhu azamaan asalkiisu waa zamanka iyo waqtiga weeyaan waalmuraadu bihi hunaa darfuhu salaada yani casar waa zamanka iyo waqtigii ayaa la idhaahdaa waalcasri ina alinsaan markaa salaada casar waxaa loogu magacaabay yani waqtigeedii oo waqtigaas ah salaada subax iyo salaada casarna alcasraani baa la isku yidhaahdaa salaadii subax iyo salaada casar casraan ayaa la yidhahdaa waay casarna waa la yidhahdaa alcashiyina waa la yidhahdaa baa layidhi labadaa magac bay leedahay iyada waalmaqriba salaada maqribna waa tukan jiray idaa wajabat idaa wajabat markay qoraxda qoraxdu ay dhacdo wajabat ay saqadat markay qoraxda ay dhacdo ee godka ay gasho na salaada maqrib bay tukan jireen maqribku waa waqtiga maqribka un waqtiga gobolku dhaco iyo maqrib la yidhaahdaa saasaan maqrib lagu magacaabay waqtigaasaa la sameeya maqrib waxaa kale magac kalena waa la yidhaahdaa oo magaca kale ay leedahayna waxa weeyi ashaahid shaahidna waxaa loogu bixiyey liuluuci najmin xilligaa waxaa soo baxaya dayxi muxuu ahaa xidigii marka xidigiisa baa loo nisbeeyey markaasa shaahid la yidhi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam fi saxiix muslim waxaa ku sugnaad inuu yidhi lamaa salla alcasra markuu salaaddii casar uu tukaday laa salaata bacdaha xataa yadlaca ashaahid yacni salaad ka dambaysa salaadda casar ma jirto la tukanayaa ilaa intuu soo baxayo dayxu maxaa maxaan jeedaa xidigu markaa saas ayadana lagu magacaabay marka waalmaqriba idaa wajabat waa qoraxda markay dhacdo waalcishaaa salaada cishaayna cajala axyaanan waqtiyada qaarka inu waa dedejin jiray wa abqaa axyaanan waqtiyada qaarna dib buu dhigi jiray marka axyaanan waa axyaanan tani intan ka dambaysa unbuu markaa kugu tafsiiliyey axyaananta hore wuu dedejin jiray weeyaan yani hore u tukan jiray waa axyaananta dambana dib uu dhigi jiray wey waqtiyada qaar ka midana hore u dhigi jiray oo marka waxa weeyaan uu dedejin jiray salaadii waqtiyada qaar ka midana dib uu dhigi jiray marka axyaanan waa jamcu xiinin micnaheeduna waa waqti weeyaan waa waqti wey waana ismu mubhamin magac marka mubhamo qarsoon in fara badanna waa ku dhici karaa in badanna waa ku dhici karaa yaqacu cala alkaiir waalqaliil zamanka yani yaqacu cala kaiir yaqacu cala alqaliil walkaiir min azamaan xiin waxaa la yidhahdaa baa la yidhi lix bilood waxaa kale la yidhi arbaciina sana aqwaal bay ku leeyihin adoo calaa ayi xaal waa is mubham oo ma waxa weeyaan in fara badan in yarba waa ku dhaca hal ataa cala alinsaani xiinun min addahr marka axyaanata hore waxaad tidhahdaa cajala waa dedejin jiray axyaanata dambar waxaad tidhahdaa akhara waxaana tafsiiliyey xagga dambe ku tafsiiliyey wuxuu yidhi idaa ra'aahum ijtamacuu markuu arko dadkii oo isku yimid oo masaajidkii wada yimid oo wada jooga cajala horuu tukan jiray oo dadkii baa wada jooga oo markaa sababdibi loo dhigaa ma jirto markaa uu tukan jiray wa idaa ra'aahum markuu arko dadkii oo abqa uu dib u dhacayna oo dadkii oo weli aan masaajidkii wada yiman markuu arkana akhara salaadii cishaay dib uu dhigi jiray wasubxu salaada subax kaana nabiyu sala alla alay slam nebiga ilaahay waxau ahaa yusalliihaa mid tukada salaadaasi bikalasin madow buu ku tukan jiray yani mugdi buu waktigoo madow dhulka oo madow ayuu salaada geli jiray waktiyada qaarna wuxuu ka bixi jiray iyadoo madooba ama wuxuu ka bixi jiray dhulkoo caddaaday sida markaa xadiidkii marka kan ka horreeyey aynu kusoo marnay alhaajira hiya shiddat lxari bacda azawaal waa kulaylka faraha badan le ee jira marka zawaalku qoraxdu samada bartinkeeda markay ka dhaqaaqo kulaylkaa jira ayaa la idhahaa haajira buui xadiidkan iyo xadiidka ka dambeeya ee soo socda waxay ka warramayaan salaadaha shanta ah awqaadda la tukanayo waktiga la tukanayo marka haddaynu yaro tilmaanno wax ka mida haddaynu yaro sheegno salaada duhur waktigeeda ugu horeeyaa waa zawaalu shamsi samada bartankeeda markay qoraxda ay ka dhaqaaqdo ay xaggaa u dhaqaaqdo ayay soo gashaa waktigeedu waktigaasuu soo galaa samada bartankeeda markay taagan tahay shayga shay kastaa har male shay kasta oo la taagaa ama qofka ha noqdo ama ul la taaga ha noqoto yacni harhka iyo shaygu isku baaba'aa oo shaygu har ma laha markay samada bartankeeda taagan tahay laakiin markay yaro iilato har yar baa soo rigmada harkaa yaro soo rigmada waxaa dhahdaa fay zawaal baa la dhahdaa fay azawaal waktigaa ay zuushay dhaqaaqday harka yaro soo rigmado weeyaan xilligaasi iyo duurka soo galaa samada bartankeeda markay taagan tahay salaada waktigeedii muu soo gelin laakiin markay bartanka ee ka dhaqaaqdo ee harkaa yar uu soo rigmado ee in yar iilato ayaa marka waxa weeyaan salaadii duhur ay soo gelaysaa ina waktiga ay soo gelaysana ahlulcilmigu waa ku ijmaaceen oo waa isku raaceen waktiga duhurka ugu horeeya inuu yahay idaa zaalat ishamsu ahlucilmiga markaa tilmaamay ee ijmaaca soo naqliya waxaa ka mida ibnulmundir iyo ibnu cabdilbar iyo culimo fara badan oo kale inkaas waktiga ugu horeeyaha waa lasku waafaqay waktiga ugu dambeeya ee salaada duhur la tukan karo ina salaad kasta wakti ay soo gashay leedahay wakti ay baxdana way leedahay labadaa waqti inta ka dhaxaysa waa waqti weeyaan waqtiga soo gasho iyo waqtiga baxda inta ka dhaxaysa oo dhanba qofku waa tukan karaa awalkuu ka tukan karaa bartabuu ka tukan karaa aakhirkuu ka tukan karaa waxaana ugu fadli badan in xaggee laga tukado awalka yani xagga ugu horreysa in laga tukado salaad walba yaa ugu fadli badan sina markaa ayaan soo sheegin salaada duhur waktigeeda ugu dambeeyaa waxa weeye shayga iyo harhku markay isleekaadaan shay kasta iyo harhkiisu markay isleekaadaan waa waktiga ugu dambeeye wey shay kasta iyo harhkiisu markuu isleekaado oo waktiga ugu dambeeya ee salaadii duhur la tukan karo waktigaa wakti ka dambeeyaa ma jirto waxaan u daliilay xadiidkii jibriil ee jaabir bni cabdillaahi werinay radia allahu canhu jibriil rasuulka ayuu yimid calayhi salaatu wasalaam laba cisho ayuu yimid markaa maalin maalintii hore salaad walba wuxuu tukiyey awalkeedii salaad walba wuxuu tukiyey awalkeedii waa u yimid salaada duhur waktigeedii buu u yimid deetana waxa wey waa tukiyey markay samada bartankeeda ay ka dhaqaaqday uun qoraxday ee in yar zuushay ayuu tukiyey maalintii labaad ee uu soo noqday yani maalintaa markuu duhurkii tukiyey haddana casarkii waa tukiyey maqribkiina waa tukiyey cishihii subxii maalintii labaad duhurkii ayuu tukiyey wuxuu u yimid waktigii ugu dambeeyey maalintii hore wuxuu tukiyey awalkii waktiga maalinta labaadna wuxuu tukiyey aakhirkii waktiga ayuu tukiyey marka maalintii labaad rasuulka calayhi salatu slam ayuu u yimidoo fasallaa bihi duhra duhurkii ayuu tukiyey markii shaygii iyo harhkiisii isleekaadeen waktigu u yimidoo salaadda uu tukiyey waxay ahayd markii shaygii iyo harhkiisii isleekaadeen waktigaas buu u yimidoo salaaddii duhur buu tukiyey maalintii horena xilligaasuu salaaddii casr tukiyey eeg yani maalintii koowaad markuu duhurkuu yimid wuxuu tukiyey salaad salaad duhur wuxuu tukiyey markii qoraxdii ee samada bartankeeda kay in yar ka dhaqaaqday in yar ka zuushay ayuu tukiyey casarkiina wuxuu tukiyey markii qofkii iyo harhkiisii isleekaadeen maqribkiina wuxuu tukiyey markii qoraxda dhacday markii qoraxda dhacday ayuu tukiyey cishihiina wuxuu tukiyey markii shafaqii casaanka halkaad kasoo qoraxda kaga hadhay uu baaba'ay ayuu tukiyey salaadii cishaaina salaadii subaxna wuxuu tukiyey waagii markuu dilaacay oo halkaa ka dilaacay maalintii ku xigtay salaad walba akhirkeeda buu tukiyey markaa duhurkii wuxuu tukiyey markii shaygii harhkiisii ay isleekaadeen waxaynay ahayd salaadii casar awalkeeda oo maalintii ka horreysay casarka waktiguu tukiyey salaadda casar iyo waktigan duhurkuu tukinayo yaa yaa isku dhow halkaa ahlu cilmigu waxay ka tilmaameen sinu sheegi doona insha allah salaada casar iyo salaada duhur wakti ka dhexeeya muu jira xagga dambe nu ku sheegi doona insha allah inay salaada casr waktigooda kaa yahay waxaa intaasaa tilmaamay culimmada badidoodii oo dhan inay salaada duhur aakhirkeedu yahay marka harhkii iyo shaygiisu isleekaado abu xaniifun baa khilaafay abu xaniifa wuxuu yihi waktiga duhurka ugu dambeeya waxa weeye shayga iyo harhkiisu markay isku libin laamaan harhku waa inu kusoo libin laamaa shaygii taas buu markaa abu sheegay laakiin waa qowl daciifa qowlka saxiixa waa kaaynu tilmaanay wey salaada duhur in dib loo dhigo ayaa wanaagsan waktiga kuleylkuu jiro waktiga kuleylkuuna jirin in la dedejiyo wey oo hore loo tukado oo waktigeeda ugu horreey la tukado oo salaad waxa ugu fadli badan in awal awal waktihaa waktigeeda ugu horreeyay in la tukado ayaa ugu fadli badan sida xadiidka xagga hore aynu kusoo marayna laba salaadoodun baynu markaa ka reebnay midi waa salaada duhur duhurkii markuu kuleyl fara badan uu jiro dib baa loo dhigaya waa la yar qawoojinaya kuleelka la iska jebinaya saas daraaddeed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa marka kuleylku uu jiro kuleyl badan markuu jiro abrada bisalaa salaada waa qaboojin jiray yacni dib uu yar dhigi jiray markuu qabowgu faraha badan lagu jirana ama maalinta qabowgu jirana salaada horuu tukan jiray sidoo kale rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam abriduu bisalaa fa ina shiddata alxari min fayxi jahannam salaada qaboojiya oo dib u dhiga kulaylkan faraha badan le aad helaysiin waa jahannamo neefsashadeedii wey markaa kulaylka iska irjabiya oo salaadii in yar dib u dhiga wey inteebaa in inteen legba dib loo dhigaya ahlu cilmigu aqwaal badan bay ku leeyihiin qolaba waxbay markaasi ay tilmaameen laakiin sidaa saxiix waxaa weeye annahu yakhtalifu biikhtilaafi alaxwaal waa waa kala duwanta dadka qaar baa laga yaabaa kulaylku inuu sii joogoba ilaa casarkii dadka qaar ka mida laga yaabaa inuu kuleelku waxoogaa inta yaroo hore uu ku jabo waxoogaa yar muhiimaddu waxa weeyaan uun in kuleelka b kuleelka darnaantiisa la isdhaafiyo laakiin waa inaan la gaadhin aakhirka waktiga aakhirka waktigo salaadda casr ku dhow waa inaan la gaadhsiinin laakiin kuleelka faraha badan le jira waa in la jebiyaa shardi maaha ama gaarku ma aha qolada salaada qaboojinaysa qofka masaajidka meel fog uga imanaya ahlucilmiga qaarka waxay idhahdeen dadka salaada dib u dhigaya duhur waxa weeye waa dadka masaajidka meel fogo uga imanaya oo dadka kuleelka soo dhex marayaa loogala jeedaa taas laguma qaydayo xadiidku waa caam waa shamlisanaya cid walba markaa kuleel badan hadduu jiro salaada dib baa loo yar dhigayaa haddii markaa kuleeluna jirana salaada awalkeeda baa la tukanayaa kuleelka xooggiisun baa la yar jebinayaa wey kaas marka waa salaada duhur halkan yusali duhra bilhaajira haajiradii waxa wey suu sheekhu inoogu fasiray hiya shiddat lxari bacda zawaali oo sagoo rasuulku tukaday calayhi salaatu wasalaam salaadii duhur wuxuu tukay iyadoo kuleelba jirabe haddana halkan waxaa la leeyahay salaadii waxa wey hala qaboojiyo marka kuleelku jiro ahlu cilmigu waa iswaafajiyeen waxay yidhaahdeen haajirada halkan waxaa loogala jeedaa muntasaf annahaar duhurkii wuxuu tukaday markay maalinta kala badh noqotay ee qoraxda samada bartan keliya ka zuushay buu tukaday ee micnaheedu ma aha wakti kulayl fara badan uu jiro buu tukaday maaha taas bay markaa ay ayay ku sheegeen waana ka ugu saxeexsan si kalena waa la yidhi waxa la yidhi kan waa mansuuqa waxaa lagu naskhay xaadiida tilmaamaysa marka in la qawajiyo taasa ugu wanaagsan salaada casarna waalcasra waashamsu naqiya salaada casar waktiga ugu horeeya ay soo gelaysaa waxa weeye marka shayg iyo halkiisu islekaado waana salaada duhur aakhirkeeda salaadii duhur aakhirkeeda halkan maxaa ka muuqda inuu jiro wakti mushtaraka oo ay wadaagaan salaada duhur iyo salaadii casar wakti ay wadaagaan oo haddii qofku uu duhur tukadana duhur buu tukaday hadduu casar tukadana casar buu tukaday oo marka shaygii iyo harhkiisu isleekaado waa waktigii ugu dambeeye salaada duhur marka shaygii iyo harhkiisu isleekaado waa waktigii ugu horreeya salaada casar marka halkan waxaa ka soo baxday inay jirto wakti ka dhexeeya labada salaadood duhurkii iyo casarkii wakti ka dhexeeya baa jira oo qofku hadduu casar tukadana casar buu tukaday hadduu duhur tukadana duhur buu tukaday waa waktigaas intaa weeyaan culamada qaar kamida way ka reebeen intaasi oo waxay yidhahdeen wakti ka dhexeeya ma jirto oo mid walba waktigeeda waa u gaar wey laakiin xadiidka jibriil markaan eegno xadiidka hadeertayna aqriyeyna waxaa ka muuqda in salaadii duhr iyo salaadii casar oo markaa wakti ka dhexeeya waxaa lagu qeydayaa uun shaygii iyo harhkiisu inay isleekaadaan marka laga reebo harhkii zawaalka soo rugmaday zawaalkood fahmsin soo ma yani markii samada bartinkeeda qoraxda ay joogtay salaad duhur ay soo gelaysay way dhaqaaqay harkii waa soo rugmaday inteen leg in yar markaas salaad duhur soo gashay shaygii harhkiisa waa inuu isleekaadaa waxa dheeraanaya keliya intii zawaalka uu soo rugmaday markaa shaygii iyo harhkiisa waa isleekaanaya waxaana dheeraanaya intii markii zawaalka salaad duhur la gelayay harkii yaraa soo rugmaday harkii yaraa ee soo rugmaday intaasu markaa dheeraad ka ahaanaysa faygii zawaalka yani shaygii iyo harkiisa waa isleekaanayaan harka in yaroo zaa'idaba ku jirta intaa zaa'idka ku jirta waxa weeyaan waa intii zawaalka salaada duhur markii la tukanayey ma waktiguu soo galay harkii yaraayo soo rugmaday baa zaa'id ku ah markaa shaygii iyo harkiisa waa isleekaanaya waxa dheeraadka intaa so waadix maa waa awalkii salaada casar markaasay soo gashaa waktiga ugu dambeeya salaada casar la tukanayaa waxa weeye qoraxda dhicitaankeeda qoraxda markay dhacdo ama qoraxdu ay godka ku dhawaato ay casaato markaas waktiga ugu dambeeya salaada casr la tukanaya waktigaa wey waxay ka dhaxaysaa intaa marka markuu leeyahay saxaabigu waalcasra waashamsu naqiya qoraxduna ay saafi tahay micnaheedu waxa weeyaan waktigii ugu horreeyay buu tukaday waktiga ugu horrey marka tukatid waxa weeyaan qoraxdu waa saafi waa waa marka waxa weya wax casuusa ma laha iyo wat inahaasi marka qoraxda dhicitaankeeda ayaa ugu dambeeya ama qoraxda markay godka ku dhawaato waxaa u daliila xadiidka jibriil nebigu wuxuu tukiyey calayhi salaatu wasalaam maalintii waxa uu rasuulku tukiyey calayhi salaatu wasalaam maalintii ugu horreysay markii shaygii iyo harhkiisii uu islakaaday waxaa kaloo u daliila aakhirka waktigana innahu guruubu shamsi rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka salaada casar tukada qofka ragcad ka soo gaadha salaada casar intana qoraxdu dhicin cafwan intana qoraxdu dhicin qofka ragcad tukada faqad adraka asalaa salaaddii waa soo gaadhay yacni afartii ragcadood salaada casar ragcad markii aad tukatay baa qoraxda dhacday saddexdii ragcadoodoo kale waxaad tukatay qoraxdii oo dhacday salaada casar waktigeeda waa soo gaadhay maadaama hal ragcad aad tukatay oo ragcad dhamaystiran marka aad la timid bay qoraxdii godkii ay ku dhacday markaa faqad adraka asalaamu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka ragcad soo gaadhay intayna qoraxdu soo bixin salaadii subax yacni markuu ragcad tukaday bay salaadii markuu ragcad tukaday bay qoraxdu soo baxday salaadii subax waqtigeedii waa soo gaadhay marka xadiidkaasi daliil wuxuu yahay salaada casar aakhirkeedu inuu yahay marka qoraxdu ay dhacayso ama qoraxdu markay dhacdo salaada casar aakhirkeedi saas daraaddeed baa markaa sheekh yani imaamu nawowi raximah ullah waxa uu tilmaamay culamada qaar ka midu kasoo wariyey inay yidhaahdeen salaada casar waxa ay leedahay shan wakti yani shan wakti intaasumay shan wakti kasoo saareen waxa weeyaan waktigay soo gashay iyo waktigii dhacaysay unbay shan wakti kasoo saareen waxayna wakti fadli badan waktu fadiila wakti fadli badan waa goorma waktigeedii ugu horreeyey in la tukado awalu waktihaa waktigeeda ugu horrey in la tukado oo ah markuu shaygii iyo harhkiisa isleekaadaan shaygii iyo harhkiisu markuu isleekaado waa awalkii waktiga waxaad ku dartaa wa nisfu milihi iyo harhka kale barhkii shaygii iyo harhkiisii baa isleekaanaya harhkii waxaa ku biirayaa shayga harhkiisa kale barhkii marka waa haryo ban intee u ku dheeri markaa harhkii wuxuu ku dheer harkii waa isleekaateen laakiin wuxuu ku dheeraaday intee barh buu ku dheeraaday haddana marka ilaa intaas weey wakti fadiiluhu intaasu ku sheegay yani intuuna kugu liminlaamin weeyaan iyo waktu ikhtiyaar wakti qof khiyaaru leeyahay uu tukan karo oo laakiin waktigaa fadliga badan aan ahayn waxa weeye waa marka shayga iyo harhkiisa isku liminlaamaan marka maxaa ku biray iminka kala barhkii kala ku birayo shaygii iyo harhkiisa oo isku liminlaamo harhka waa kugu liminlaamaya laba jeer buu ku liminlaamay kaasina waktu ikhtiyaar buu waktu jawaaz bilaa karaaha wakti ay bannaan tahay oo laakiin uu qofku tukan karo oo waxa weeyaan karaahiyana aan lahayn oo karaahana ayna ku jirin waa marka qoraxdu ay casaan ku dhawaato inay casaato ee godki maxay godku dhacdhacdo waktigaasna waa waqtu jawaaz markay casaato ee casaan ay noqotona ee godkii ku dhow dahayna waxa weeye waa bannaanta in la tukado laakiin waa karaahiyo waa waqtulkaraaha guud waktiga shanaad wuxuu bixiyey waqtulcudri qof cudurdaar lunba tukan kara waa salaada casar oo la tukado waktigii salaada duhur salaadii casar oo waktigeeda laga qaado oo la geeyo halkee waktigii salaad duhur la tukan jiray baa la geynaya waayo waa qofkii waxa weya xanuunsanaya oo kale cafwan waxaan jir qofkii waxa weeyaan xanuunsanaya iyo qofkii musaafirka ahaa labaduba ka xanuunsanaya ahlucilmiga qaar kamid wuxuu waa jibcin karaa sida gabadhii dhabar furanka lahayd oo kale gabadha dhabar furankan waxaa u banaan inay salaada duhri maqrib salaada duhri casarkii jimciso maqribkii cishiin ay jimciso salaadii subaxna ay gaarkeeda u tukato sidii kii musaafirka ahaa oo kale qofkii musaafirka ahaana sidaasoo kale waxaa u banaan inuu isaguna uu jamciyo duhurkii casarkii maqribkii cishihii subaxina gaarkiisa buu tukan doonaa marka waxaa qofka u banaan musaafirka ah maalan se insha allahu tacala arki doonno inuu salaad labadii salaadood walba salaad salaadba salaada kale ku daro maalan salaadda casar buu soo qaadayaa waqtiga salaad duhur buu keenaya waktiga duhurkuu wada tukanaya casar iyo duhur waktigii maqribkana wuxuu wada tukanaya cishihii iyo maqribkii waxa kale u banaan inuu dib u dhigo duhurkiibuu dib u dhigayaa waktigii casarka ayuu tukanayaa duhur iyo casar waktigii cishaha na wuxuu tukanaya maqrib iyo cishaaye labada salaadood waxaa u banaan inuu ta hore uu dib u dhigo ama ta dambe uu soo raro oo ta hore waktigeeda keeno marka salaadii casarkii musaafirka ahaa hadduu tukado waktigii duhurka waa waqti cudur weeyaan cudurdaar buu isagu leeyahy waxaa kale lagu daray qofkii markaa waktigu roobku daayana waa lagu darayo waxay yidhahdeen waktigu roobku daayana qofku caynka waa yeeli karaa yani duhurkii casarki waa la jamcin karaa maqribkii cishaha la jamcinayo ahlu cilmigu badidooda way isku waafaqsan yihiin maqribkii iyo cishaha hadduu roob da-ayo in markii maqribka la tukado in cishaha la raaciyo si qofkii waxa weeyaan meel fog tegaya oo kale dee waxa laga yaaba soo roobku daayo haduu baxoyna soo noqon kari waayo salaadii cishaaye ama waxa laga yaaba madow fara badan baa jira oo boholaha iyo de meelahaasa qofka laga yaabo markaa inuu maaragtay iyo meelaha biyaha oo kaleba inuu ku dhaco sidaas daraaddeed maqribki marka tukado cishina waa la raacinayaa waa la jamcinaya laakiin duhurkii casarkii culamada qaarkood waa diideen waxay idhaahdeen dadku maalintii roob isagoo roobku da-ay waa shaqaysanaya oo ninku dukaankiisii iyo hawlihiisi u qabsanaya sidaa daraaddeed duhurkii iyo casarkii roobku marku daaya la jamcin maayo qolo kalena waxay idhahdeen waa la jamcinayaa oo waa waa cudurdaar bu waa leey shantaa waqti ayaa markaa laga soo saaray waqtiga ugu horeeya oo waqtulfadiila waqtiga fadliga badan salaada awalkeeda in laga tukado waqtigan karaahiyada uu sheekhu ku sheegay ah markay qoraxdu ay casaato ee godka ay ku dhowaato in waqtigaasi dib loogu dhigaa ma banaana ilaa qof cuurdaar le mooyaane qof seexday oo waqtigaa soo toosay ama qof ilaaway oo waqtigaa xusuustay qof cudurdaar la mooyaane in waktigaa la gaadhsiiyaa ma banaana waayo rasuulku wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam tilka salaatu lmunaafiq in markay qoraxdu ku dhowaato godka in qofku salaadda casar intuu kaco u tukado waa ninka munaafiqa salaadiisa yajlisu wayarqubu shams waa fadhiisanayaa qoraxdu eeganaya xataa idaa kaanat bayna qarnay shayaan ilaa ay qoraxdu laba shaydaanka labadiisa gees ay ahaato dhexdooda oo shaydaanka markay qoraxda dhacayso isku beega iyo markay soo baxayso labadaba marka xilligaasa dadka u maaragtay qoraxda caabudaya xilligaas u sujuudaan shaydaanka u sujuudaya oo markay qoraxda soo baxdo ka hor tagaan markay dhacso way ka daba tagaan xataa idaa kaanat bayna qarnay shayaan qaama fanaqaraha arbacan laa yadkuru llaha ilaa qaliilan wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ninkaa munaafiqi waa fadhiisanayaa qoraxda ayuu sugayaa ilaa qoraxda ay noqoto shaydaanka labadiisa gees dhexdooda xilligaas buu kacayaa fanaqarahaa naqriga waxa dhahdaa marka digaaguduhu marka diig ama digaagu wax cunayo ama shimbiruhu ay cunayaan sida markaa uga gaadhsiiyaan waxay cunayaan oo qarqarh uga siiyaan fanaqarahaa arbacan afar ragcadood deg dega buu tukanayaa wey uu ka gaadhsiinaya ka gaadhsii qoraxdiiba dhacaysee buu odhanaya laa yadkuru llaha ilaa qaliilan in yar mooyaane markaa ilaahay subxaanahu watacaala ma xusayo markaa in xilligaas salaada dib loogu dhigo intuu qofku iska fadhiisto un xilligaas un hadhow yidhaha waan tukan doonaa waa ninka munaafiqaa salaadiisa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka inay karaahiyo tahay culimo fara badan baa sheegay imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal cabdullaahi ibnu mubaarak iyo isxaaq ibnu raahwey yani culimo badan baa tilmaantay inaanay waktigaas karaahiyo tahay oo in waktigaa dib loogu dhigaa inaanay banaanayn salaadii casarna waa waktigaas waktigaana way soo gashaa waktiga dhacdaa waktiga qoraxda dhicitaankeeda in dib loogu dhigaa waa karaahiya weeyaan mana banaana ninka munaafiqa ah oo salaadiisa weyn sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam sida xadiisku uu sheegayo awalka waktigu waa markay qoraxda dhacdo weeyaan in godka ay gasho ee lagu hubsado waktigaas baa ugu horey waktigeeda ugu horreya soo gelaysaa oo waktigaa weeyaan maqribki waxyaabaha loo garanayo kolle culimmadu waa sheegen waxay idhaahdeen masalan dadka magaalooyinka degan oo kale gurya xagga ay naga xiga haddii gurya dhaadheer yihiin oo kale shucaaci waa inaan la arkin shucaac waa inaan lahayn haddii shucaac lahayd qoraxda way soo jeedaa wey ama buuro kale naga xigaan marka buuri kaa xigta xaggii qoraxda ka dhacaysa haddii shucaac marka halkaa ka soo baxo dee weli qoraxda waa sii jirtaa dee buurtan baa kaa celinaysa weeyaan marka tilmaamo noocaas oo sheegen calaa ayi xaal qoraxda in la hubsadha ina dhacdo wey waktiga ugu dambeeyaa waa waktiga waxa weeyaan casaankii qoraxda ka hadhay uu baaba'o casaankii qoraxda ka hadhay markuu baaba'o salaaddii maqrib waktigeed waa dhammaaday waa salaada ugu waktiga yar salaadaha kale way ka yar waktigood waa ka bilaadhayn salaadda ugu waktiga kooban weeyaan sidaa daraaddeed baa culimmada qaar ka mid ihi waxay sheegeen in waxa weya salaada maqrib hal wakti un leedahay inay waktiga ay soo galayso waa isku raacay laakiin aakhir ma leeda mase ma laha culimada qaarkood waxay idhahdeen aakhirba ma lahaba iyadu waktigeed waxa weeyaan intuu qofku uu weysaysanayo intuu qofku maalan istinjoonayo suuligii iyo marka xaajadiisuu gudanayo dabeetana uu weysaysanayo dabeetana masaajidka u imanayo ee salaadii maqrib saddexda ragcadood tukanayo labadii ragcadood sunaha ka dambeyn uu tukanayo waaba intaasba salaadii maqrib waktigeedi halkaasuu ku dhammaaday waa marka ay sheegeen laakiin saa saxiixa ee ka soo aroortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan salaada maqrib aakhirkeed waxa weeye marka qoraxdu ay markaa waxa weyaan casaankii ka hadhay uu baaba'o waktigaasa ugu dambeeya salaada maqrib tukashadeedii yani waktigaasa waktigii ugu dambeeya faidaa sallaytum lmaqriba fainahu waqtun ilaa an yasquda shafaq buu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam marka salaada maqrib aad tukatiin waktigeedu waa joogaa ilaa intuu casaanku baaba'ayo ilaa intuu casaanku baaba'ayo waktigeedu waa joogaa salaada maqrib haddaba waxa sunno ah in la dedejiyo hore loo tukado marka la ogaado qoraxdaba inay dhacday in hore loo tukado oo aan dib loo sii dhigdhigin oo aan la sugin xidigaha soo bixitaankooda oo la odhan bal noo yarkaadiya aynu hubsanna horta oo bal xidigaha soo baxaanoo dhulka ha yar madoogaado oo lama odhanayo mar alle marka la ogaado qoraxdaba inay godkii ku dhacday isla markaasa la tukanayo horaan loo tukanayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu salaata almaqrib salaada maqrib tukada maca suquudi shams qoraxda dhicitaankeeda mar allay marka dhacday aragti inay dhacday salaadii maqrib tukada buuri dib u dhigay muula rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa weeye tabaraani baa soo saaray sidaasoo kale raafic ibnu khadiij wuxuu yihi saxaabigaasi radia allahu canhu kunaa nusalli lmaqriba maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay baanu salaada maqrib aan la tukan jirnay fayansarifu axadunaa midkaaya waa ka bixi jira salaada wainahu la yubsiru mawaaqica nablihi isagoo arkaya halkuu leebkiisu ku dhacay rasuulkaan la tukan jirnay calayhi salaatu maqribka marka salaada maqrib aan ka baxno qofku markuu leebkii uu garo oo tuuro halku ku dhacayo waa arkay maxay ku tusinaysaa iftiin buu dhulku ahaa wey waxa laga baxay dhulka iftiina yacni horaa loo galay horena waa looga baxay yacni horaa loo galay waktigoo dhulkii oo iftiina oo qofku dhagixii uu tuuro ama leebkii uu galo isagoo arkaya halku ku dhacay ayaa salaadda markaa laga baxay marka waxay ku tusinaysaa in hore loo loo gelay yani hore loo tukanayay xadiidku muttafaqun calayhi sidoo kale rasuulku wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa tazaalu ummatii bikhayrin ummaddaydu khayr ka zuuli mayso oo cala alfitra maa lam yuakhiru اlmagriba xataa tashtabika الnujuum ummaddaydu khayr ka zuuli mayso iyo wanaag ama fitraday ku dul sugnaadaan ka zuuli maayaan inta aynay salaada maqrib dib u dhigin ilaa ay markaa xidigo hays dhex galaan yani waktigaa dib inay ugu dhigin nimanka yuhuuddaa dib u dhiga siba afurkao kale markay afurayaan dib uu dhigi jira rasuulku wuxuu dib ha u dhigina dib dedejiya marka salaada maqrib saasa loo tukanaya xadiidkan waa saxiix siduu sheekh alalbani yihi raximahullah marka xadiidkaas waxay natusanayaa salaada maqrib in hore loo tukanayo oo la dedejinayo dedejinta la dedejinayo micnaheedu ma aha in iyadoo qoraxda ayna dhicin in la tukanaya maaha ee waxa weeyaan qoraxda marka la hubsado dib loosii dhigi maayo markaasa la tukanaya weyaan taasi diidi maysa sidoo kalena in waxa weeyaan salaada maqrib horteed laba ragcaod la tukanayo laba ragcaod sunno ah baa laga horraysiin karaa marka la adimo ee mu-adinka u aadaamo inta aanu aqiimin laba ragcaodoo sunno ah waa la tukan karaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qowl iyo qraarba waa kaga sugnaatay oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam salluu qabla almaqrib ragcatayn salluu qabla almaqrib ragcatayn markii saddexaad buu wuxuu yidhi liman shaa صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة صلاة مغرب هرتين لبرق عودت كذا صلاة مغرب هرتين لبرق عودت كذا صلاة مغرب هرتين لبرق عودت كذا قفك دونا هتكب مركا قفك دون رعي آه مركا yani in laba ragcadood la tukanayaba noo kutusinaysa marka laba ragcadood tukashadooda mar haddaan la haladudeji micneheedu maaha laba ragcadoodna meesha ka baxayaan maaha iyadoo laba ragcadood la tukanaya haddana la rabaa in salaada yani micneheedu waay awalka laga tukanayaa wey awalka waktiga la tukanaya taasi waa salaadii maqrib waxaa inoo iman doonta insha allahu tacaala xadiidka soo socota habeen dambayna arki doona waxaa ka mid ah haddii cuntadii la keeno salaadii maqrib markii la tukanayo kale maalan salaadii maqrib waa la aqiimay amaba salaadii cishaay haddii cunto lasoo dhigo in cuntadii lagu bilaabayo oo salaadii dib loo dhiganayo walow salaadaba hala galabeen aduu cuntadooda cuni doontaa wixii aad ka soo gaadhay salaadana waad tukan doontaa way noo imanaysa insha allahu tacaala salaadii cishaay halkan waxay nagu tala wal cishaa axyaanan wa axyaanan idaa raahum ijtamacu cajala o idaa raahum abdu akhara awalka salaada cishaay waa markaa ay qoraxda casaankii halkaa kaga hadho uu baaba'o waktigaa wey aakhirka waktiguna waktigeeda ugu dambeeya waa habeenka kala barhkiisa muntasaf lleil habeenku markuu kala badh noqdo wixii ka dambeeya salaada cisha waktigeeda waa baxay wey laakiin intaa ka horeysa habeenka kala barhkiisa ilaa iyo habeenka awalkiisa oo ah markaa waktigii salaada maqrib ugu dambeysay oo casaankii markaa qoraxdii ka hadhay markuu baabao intaa ka dhaxaysa la tukan karaa salaadii cishaay waxaa u daliilay habeenka kale barhkiisa inay tahay xadiidu jibriil oo jibriil rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimid habeenkii labaad ee salaada cishaay aakhirkeedii uu tukanayey xiina dahaba nisfu lleyl aw qaala uluu lleyl habeenka kale barhkii markuu tegey kala badh markuu tegey ayuu marka u yimi uu tukiyey sidoo kale ibnu cumar waxaa laga wariyey lafdi bilafd wasalli salaata alcishaa salaada cishaai tuko min alcishaai ilaa nisfi lleyl habeenka awalkiisa ilaa kala barhkiisa ay xiina tabiito habeenka kala barhkiisa ha dhaafinin xilligaas ha dhaafisid walaa takun min alghaafiliin xilligaa lama dhaafin karo salaada cishaai waktigaasi ku eg tahay culimada qaar kamid waxay yidhahdeen waxay joogtaa ilaa iyo salaada arooriyo salaada subax inta waqtigeeda kasoo gelayo intaa waa joogtaa laakiin sidaa saxiixi waxa weeye salaada cishaay waxay joogtaa ilaa iyo habeenka kala barhkiisa habeenka kala barhkiisa hadday weydaarato salaada cishaa waqtigeeda waa baxay haddaba intaa laguu sheegay waqtiga awalka ilaa waqtiga aakhirka intaa ka dhexaysa waa la tukan karaa haddii markaa salaada waktigeedii ugu dambeeyey aada dhaafisid salaada waktigeedii maad soo gaadhin salaada waktigeedii maad soo gaadhin marka intaa qofkii tukaday salaada waktigeedii buu soo gaadhay waana tukaday salaada subax bay noqotay salaada subaxna xadiidkii kan ka horreeyey ayaynu kusoo aragnay awalkii waktiga awalkeeda aakhirkuna waxau ahaa waxa weeya marka qoraxda ay soo baxdo duluuc shams shantii salaadood waktiyadoodu waa caynkaas waktigii soo gelaysa waktigii baxaysa intaas ayay noqonaysa kulle tafaasiil kaloo ahlucilmigu le waa jirtaa iyo masaa-il isku khilaafsan sida ugu saxeexsanen lakin waa intaas weeyaan wuxu uhi sheekhu raximah اllah can abilminhaal sayaar ibnu salaamata qaala dakaltu ana wa abii calaa abi barzata alaslamiy aniga iyo aabbahay ayaa usoo gelnay buu yidhi saxaabigii la odhan jiray abu barzata alaslami faqaala lahu abi aabbahay wuxuu ku yidhi kayfa kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama yusalli lmaktuuba sidii buu rasuulku salaada faralka ah ugu tukan jiray faqaala wuxuu yihi kaana yusalli waxau ahaa mid tukada alhajiira salaada duhur alhajiir waa salaada duhur weeyaan hajiir waxaa loogu bixiyey ishtidaad اlxari nisfa الnahaar maalinta bartankeedii baa la tukadaa salaada duhur marka waktigaasna kulaylkaa jira yani kulayl badan baa jira kaana yusali اhajiira hajiir yani salaad duhur buu tukan jiray allatii salaadaasoo tadcuunahaa aada ugu yeedhiin aluulaa salaada hore xiina waktigii tadxadu الshamsu qoraxdu ay samada bartankeeda ka zuusho wa yusalli alcasra salaada casrna waa tukan jiray uma deetna yarjicu axadunaa midkaayo waa noqon jiray ilaa raxlihi reerkiisa yuu noqon jiray oo fii aqsa madiinati magaalada madiine meesha ugu dambaysa ah washamsu qoraxduna xayatun ay nooshahay bimacanaa may casaan wey wa nasiitu waan ilaaway maa qaala fi lmaqribi salaadii maqrib wuxuu ka yidhina waan ilaaway buy wa kaana waxau ahaa yastaxibu mid jecel an yu-ahira min alcishaai cishaha inuu dib u dhigo allatii cishahaasoo tadcuunahaa aada ku magacowdiin ama aada ugu yeedhin alcatama alcatama ama alcatma salaada markaa caweyska caweysnimo catmadu waa aweysk waa caweyskii weeyaane wa kaana waxau ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yakrahu nnawma qablaha salaada cishaay horteed in la seexdo waa diidi jiray walxadiida bacdaha dabadeed in la sheekaystana waa diidi jiray wa kaana waxau ahaa yanfatilu min salaati alghadaati salaada arooriyo ayaa uu tukan jiray xiina yayuu ka bixi jiray xiina yacrifu arajulu markuu ninku uu garto jaaliyiisahu kala fadhiya wa kaana waxau ahaa yaqra' mid akriyay bisittiin ila almia salaada subax ilaa lixdan aayadood ilaa boqol aayadood buu aqri jiray yani bisittiin ila almia ilaa lixdan aayadood waqtida qaarna lixdan kaba dhaafin jirayo ila almia boqol buu gaadhsin jiray maaha lixdan iyo boqol inta udhaxaysa maaha oo afartan aayadood waxa weeyaan ilaa lixdan aayadood waqtida qaarna wuxuu gaadhsin jiray boqol yani qiraadu dheeran jiray salaadii arooriy xadiidkan wuxuu la mid yahay xadiidkii ka horreeyey xagga awqaadii salaada waxba farqi badan ma dhexeeyo laakiin wuxuu kaga duwan yahay xadiidkii hore wuxuu salaadaha waxa weeyaan magacyadoodiibuu magacyadanu sheegaynay ayaa marka halkan ku yaalla iminka salaada duhur oo kale kaana yusali alhajiir allati tadcuunaha alula halkaa laba magacood laba magac bay noogu yaalla alhajiir waa la yidhahdaa salaadii duhur allatii tadcuunahaa alulaa alulana waa la yidhahdaa waa salaadii hore weeyaan marka waa salaadii duhur xiina tadxadu shamsu ay tazuulu can wasati asamaa samada bartankeeda bay ka zuushay waktigaas buu tukan jiray muxuu tilmaamaya waktiga salaada hore ugu horreysay wayusali alcasra salaada casrna waa tukan jiray uma yarjicu axaduna ilaa raxlihi deetna midkaayo waa waa ku noqon jiray raxlihii waa reerkiisii weeyaan iyo halku deganaa oo fii aqsa almadiinati magaalada madiine meesha ugu durugsana meesha ugu fog ka waxay kutusinaysaa washamsu xaya iyadoo weli qoraxda ay caddahay xaya iyadoo nool nolosha la yidhaahdaa yani qoraxda nolosha micneedu waxa weeyaan iyadoo saafiya oo cad oo weli aan casaanin waxay kutusinaysaa markaa in wakti hore la tukan jirayo hore looga bixi jiray oo ninka magaalada koonaheeda degan ee meesha fog uga yimid salaadii reerka halkaa degan markaa reerkiisu wuxuu gaari jiray iyadoo weli qoraxdu ay saafi tahay oo ayna casaanin isagoo masaafo dheer welibana jaray oo reerkiisii ku tegay yani horaa loo tukaday wey wanasiitu maa qaala fi lmaqrib maqribkii yani wixii laga yidhi waan ilaaway qofki ilaawina waa abulminhaal ninkan taabiciga ee saxaabiga ka warinaya wa kaana yastaxibu waxau ahaa mid jecel an yuahira min alcishaai cishi inuu dib u dhigo allati tadcuunaha alcatama marka salaada cishaa cishana waa la yidhahdaa catamana waa la yidhaahdaa marka labada magac ba iyadu leen catamada markaa waa waa la karahsado waxaa la yidhi salaada lama yidhaahdo catama laakiin catamana waa la yidhahda markaa catamo inu caweyskii weeyaan salaada salaada maqrib in cisho lagu magacaabo oo salaada maqribna cishaa la yidhaahdaa iduma banaano magacaa waa loo waa la diido rasulku waa diiday alayh salatu asalaam markaasu wuxuu i yani nimanka acraabta remiigiihi iyanin kaga xoog badan yihiin salaada maqrib inay ku bixiyaan salaada cishaay oo salaada maqrib buuhan jiray cishe markaa rasuulku wuxuu yihi nimankii remiigiihi salaada maqrib bay cisho ku magacaabayaane idinku cishaha ku magacaabina iyanin kaga xoog badanina waxaa tiraada maqrib dhaha oo cishihii de salaad gaara markaa salaaddii cishaaba cishaa la yidhaha marka salaaddii maqrib cisho loo bixiyo waa makruuh wa kaana waxuu an yakrahu mid diida annawma qablahaa marka karaahiyadu laba macnoba waa ixtimaashaa karaahiyada xaaraan waa lagu magacaabay shaarica markay ku timaado calaa lisaanihina waxaa yani marka karaahadu waxay noqotay xaaraan wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan ulaaika hum alraashiduun marka karaahiyadu waa taxriim cinda asalaf mutaakhiriintii karaahada waxay u qeybeen laba qaybood karaahatu taxriimi karaahatu tanziih yani waa shayga qofku haddii uu ka tagana laga abaal marinayo haddii uu sameeyana waxa weeyaan uun ku dambaabayn wa kaana yakrahu الnawma qablahaa salaadii cishaa horteed in la seexdo waa diidi jiray oo markaa waa karahsaday walxadiida bacdaha dabadeed in la sheekeeyana waa diiday in xilligaa qofku uu sheekeeyo ama salaada horteed hadduu seexdo waxa laga yaaba inuu kicibi waayo salaadii cishaa horteed hadduu seexdo inuu salaada waqtigeeda dhaafo suurtagala saa daraaddeed baa loo diiday qofka horteed inuu seexdo sheekadiina waxaa loo diiday inuu qofku uu sheeke salaaddii cishaayo dabadeed inuu habeenkii kici waayo laga yaaba ama salaaddii arooryo u kici waayo ama salaatulelku tukan jiray oo kaleba marka inuu kici waayo ama jamacii salaada subax inuu ka tago marka uu kicibo waayo ama qofkiiba inuu ku dhaco qalab iyo laqwi soo jeedkuu soo jeediyo habeenkii inuu laqwi ku dhaco iyo waxyaaba aan habboonayn oo qofka maalintii uu soo jeeday oo dhan acmaashiisii salaada cisha markuu tukad ku khatimaya waa seexanaya seexashadu waa geerida yaradi weeyaan wahuwa aladii yatawafaakum bileyli wahuwa aladii yatawafaakum bileyli wayaclamu ma jara soo maaha marka yatawafaakum bileyl marka qofkuu socdo habeenkii waa la oobsanaya marka camalkii maalintii aada soo qabanaysay waxaad ku gebagabaynaysaa salaaddii cishaaye salaadda cishaaye dabadeed haddaad sii sheekaysid ood laqwi wax ku dhacday dee maalinnimadii camalkii waxaa laga yaabaa inuu wax khayr ah yani khayr ba inaan lagu khatimin lakiin markuu salaaddii cishaye qofkuu tukado salaaddii cishaye dabadeed uu seexdo camalkii camal khayr qaba loogu khatimay haddii markaa saa uu ku dhinto camalkiisu wuxuu ku gebagabooda kusoo dhamaaday khayr buu kusoo dhamaaday saas daraaddeed ba marka waxa qofku iyuna maaragtay salaadii cishaaye dabadeed yunu sii sheekeynin arrimaha dhowrkaa marka ay u tilmaameen inuu salaatuleelkii ka seexdo salaaddii arooriyo jamaceediina ka seexdo inuu laqwi ku dhaco in laga yaaboba qofkii waxaan habboonayn in lagu khatimo oo dee maalintii soo jeedkii wixii camalkuu qabanay khayrka ahaa waxaan ahayn qofki in lagu khatimo laga yaaba haddii markaa uu soo jeedo salaaddii cishaaye dabadeed wa kaana yakrahu wa kaana yakrahu annawma wa kaana yakrahu annawma qablaha walxadiida bacdaha wa kaana waxau rasuulku calayhi salaatu wasalaam yanfatilu min salaati alghadaati salaada aroorya ayuu ka bixi jiray salaada subax ayuu ka bixi jiray xiina yacrifu rajulu jaliisahu waktigu ninkuu garto qofka la fadhiya wa kaana yaqra'u bisittiina ila almia lixdan aayadood ilaa boqol aayadoodna waa ku aqri jiray markaa ilaa lixdan aayadood ilaa boqol aayadoodna waa aqri jiray qiraa'adu dheeran jiray habeenka salaada subax dhulka oo mulow oo mugdiyabaa salaada uu geli jiray waxaanu ka bixi jiray dhulka oo cad qiraa'aduna dheeran jiray dhulku markuu caddaado ayuu ka bixi jiray marka xiina yacrifu arajulu jaliisahu qofkii garab fadhiyey weeyaan marka la gelaya waxaa ka muuqata inaan nina ninka kala garanaynin madowga awgeed safkii waa la sameeyaa ninkan ku xiga wejigiisa garanamaysa marka salaada laga baxana qofkii qofka ku xiga waa garanaya wuxuu dhulkii waa caddaaday weeyaan iftiin baa jira waktiga markaa salaadii subax waxaa la gelayaa madow waxaana laga baxayaa iftiin qur-aanka la dheeranaya qur-aanka ayaa la dheeranaya xadiidkan iyo xadiidkii horena de iskama hor imanayaano xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ninkii waxa weeyaan de raggiibuu ka warramaya inuu ninku ninkii la fadhiyay uu garanayo marka salaada laga baxo kaa kale wuxuu ka warramayay dumarkii oo laa yacrifunna laa yacrif laa yacrifunna laa yacrifuhunna axadun min alhalas laa yacrifuhunna axad yani dumarkii maadaama xijaabkii iyo maradiiu ay xidhan yihiin qofna ma garanayo cidday tahay ciddata ma garanayo marka dumarkiina lama garanayo oo dee in hiblaayati loo garanayo laakiin ninkii ku garab fadhiya waad garan karta wejigiisi aad aragta saas marka ku kala duwanya عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان فوائد كلمة وكترا فوائد كترا وحكم إذا إن صلاةها لو دذال أوقات وغرس دور وقت يقول ريت كذي عسر كان وقت يقول ريت كذي salaada subax waktigii ugu horreeyey uu tukada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kale marka xadiidka laga qaadanaya imaamku markuu salaadda uu ka baxo inuu dadkii soo qaabilayo markuu salaaddii uu ka baxo asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah yidhaahdo inuuna sii jeedaynune inuu dadkii soo qaabilayo rasuulku waa soo qaabili jiray calayhi salaatu wasalaam dadkuu soo qaabili jiray marka qofku wuxuu sii jeedi karaa qadarka uu qofku odhanayo astakfir ullah astakfir ullah astakfir ullah inta in ka badan inuu sii jeedo oo dadku usoo jeesanba waayo ahlucilmiga qaarkood waxna waa bidca weeyaan marka waa inuu soo qaabilaa dadki wejigiisu soo qaabilsiinaya rasuulkuna saasuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam markuu salaadda uu ka baxo عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي الرسول يوم الخندق ما لنتي خندق يعني ما لنتي قد كالقضي تقالك حزاب لو نشري وياه ayaa rasuulku wuxuu yihi malaa allahu qubuurahum ilaahay qubuurtoodaa ka buuxiyo iyo wa buyuutahum guryahoodaba naaran dab ilaahay ha ka buuxiyo kamaa shaqaluunaa siday nooga mashquuliyeen can asalaati alwusqaa salaaddii dhexeysa inooga mashquuliyeen xataa qaabat ishamsu ilaa qoraxda ay dhacday wa fii lafdin limuslimin lafdi kaloo muslimu lahaa wuxuu ahaa shaqaaluunaa can asalaati alwusqaa salaadii dhexay naga mashquuliyeen salaat alcasri ahayd marka waad ka bedelaysaa un salaat alcasri salaaddii casr ahayd uma sallaahaa waa tukaday bayna almagribi waalcishaa maqrib iyo cisho dhexdoodii ayaa uu tukaday salaadii marka waxa weeyaan casar xadiidkan iyo xadiidka ku-xiga waxa ay tilmaamayaan salaada casar inay tahay salaat lwustaa ayadda qur-aanka ilaahay uu yihi xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusqaa waqumuu lilaahi qaanitiin salaada dhexe xaafiduu cala asalawaat salaadaha ilaaliya salaadihii o dhan baa la sheegay shanta salaadood wasalaati alwusqaa salaada dhexena si gaara u ilaaliya waxay ku tusinaysaa ahmiyadda salaadaasi ay leedahay markii hore cumuumka waa kuwa jirtay xaafiduu cala asalawaat shantii salaadoodba waa la ilaalinaya wasalaati alwusqaa salaada si gaara loo sheegay maadaama si gaara loo sheeg waxay ku tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay iyo fadliga ay leedahay haddaba salaatul wustaadaas aayadda qur-aankaa ku jirtaa shanta salaadood keebay ka tahay xadiiskan baa sheegaya toddobiyo toban qowl bay culimmadu ku leeyihin laakiin xadiidkan waxa uu sheegay inay salaada casar tahay xadiidkan iyo xadiidka ku-xiga ayaa tilmaamaya habeen dambaynu aqrina insha allah sala allahu cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وحل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ما ننتي خندق أحيري ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا منك مشركين تاها ilaahay qubuurtooda iyo guryahooda ha ka buuxiyo naar kamaa shaqaluunaa siday nooga mashquuliyeen cani asalaati alwusطaa salaaddii dhexe xataa gaabat ishamsu ilaa qoraxdiiba ay dhacday wa fii lafdin limuslimin shaqaluunaa waxay naga mashquuliyeen can asalaati alwusطaa salaaddii dhexe salaati alcasri ahayd ay naga mashquuliyeen uma sallaahaa waa tukaday rasuulku salaaddii casar bayna almaqrib waalcishaa maqrib iyo cisho dhexdoodii ayuu tukaday yowma alkhandaq khandaqu waa god weeyaan godkii la qoday ee weynaa dagaalkan khandaqna waa la odhan jiray oo waxaa loogu bixiyey godkii ay saxaabadu qodeen iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam si nimankii isku soo bahaystay magaaladii madiina ee ku soo duulay ay uga celiyaan sanadkii shanaadii hijiriyada ayay ahaydna waa la yidhi sanadii afraadii hijiriyadana waa lagu sheegay waxaa kale dagaalka la odhan jiray oo lagu magacaabi jiray gaswat laxzaab ama yowm laxzaab waxaana loogu bixiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la ysku soo bahaystay nimankii quraysheed iyo nimankii yuhuudda ahaa ee magaalada madiine hareeraheeda deganaa ee reer bani nadir la odhan jiray ee laga qixiyey iyo qolooyin kale oo fara badan oo qaarkood yuhuudda ay ka mid yihiin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ballan kula jiray oo ballankii ka baxay ayaa isku soo bahaystay waxaana ka dambeeyey qoladaa yuhuudda ahee magaalada madiine laga k laga kaxeeyey ee rasuulku ka saaray ee reer bani nadir la odhan jiray qoraysh bay u tegeen waxay ku booriyeen inay rasuulka dagaal kusoo qaadaan oo laisku soo bahaysto markaa carab oo dhan wixii mushrikiintii ahayd quraysheed iyo nimankaa yuhuudda intuba waa isku soo bahaysteen si ay magaalada madiine ay dagaal ugu soo qaadaan oo ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ay u gurguriyaan magaalada madiina ee uu deganaa ee dowladda uu ka ukumay oo ka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka asaasay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu la tashay saxaabadiisii waa tan oo ciidan fara badan baa soo bahaystay waana lagu soo jeedaa warkana waa uu maqlay dabeetana saxaabadii buu la tashaday salmaan alfarisi saxaabigii la odhan jiray ayaa fikraddan godka in la qodo keenay marka magaalada madiine waxaa ku hareereysan buuro waaweyn markaa dhinaca waqooyi oo ay nimankana kasoo socdeen ayaa uu yidhi labada buurood dhexdooda ha la qodo oo god weyn ha laga sameeyo godkaas oo marka waxa weeyaan xagga dherarkana toddoba dhudhun u noqonaya ballarkana inaan laga soo tallaabi karaynin oo ninkii faraska watay uuna kasoo tallaabi karaynin kii lugeynayana uuna kasoo tallaabi karaynin ha la qodo godkaas bay markaa ay qodeen markii nimankii gaaladu ay yimaadeen ay soo gaadheen halkaasi way la yaabeen nimankii quraysheed siiba yacni aada bay ula tacajubeen waayo noocan oo kale weli ma arkin xeeladda noocana weligood ma arkin deetna waxay yidhaahdeen fikradan iyo xeeladani ma aha wixii carabtu lagu yaqaanay carabtu mabay aqoonba ee meel kale waxa laga keenay salmaanna radia allahu canhu carab mu ahayn farisi ayuu ahaa marka khandaq sidaas marka loogu buxiyey maalintaasi yani dagaalkaas waa badnaayoo nimankii gaalada calay horta way soo tallaabi kari waayeen inay soo tallaabaan ba isku dayan way soo tallaabi kari waaye kay isku dayona soo tallaabana leebkunbaa laga horgeynayo deetana dib buu noqonay yani faraska doona inuu soo dhaafo meel yarba isku dayayna soo dhaafaan dabeetana waxa weeyaan waa leebkaasunbaa lagu ridayo deetana waa iska noqonayen markaa maalmihii godka la qodayey ee lagu mashquulsanaa godka qoditaankiisii ee rasuulkiiyo saxaabadiisuba ay qodayeen iyo xadiiska warramaya inay salaadii casar ay ka tagtay ay ka mashquuleen oo nimankaasi marka ay ka mashquuliyeen yacni godkii qodayeen baa dee mashquuliyey salaadii casar bay saa kaga tagtay ilaa markaa maqribka uu soo galay salaaddii maqrib sidaa daraaddeed baa rasuulku u habaaray nimankii qurayshada wuxu uhi malaa allahu qubuurahum wa buyuutahum naaran ilaahay qubuurtooda riwaayad qaar waxa kusoo arortay quluubahum quluubtooda iyo guryahoodaba ilaahay naar ha ka buuxiyo kamaa shaqaluuna can asalaati alwustaa si salaaddii dhexe ay nagu mashquuliyeen xataa qaabat ishamsu ilaa qoraxda ay dhacday kaasi waa muttafaqun calayhi wa fii lafdin limuslim shaqaluuna can asalaati alwustaa salaaddii dhexe ay naga mashquuliyeen salaati alcasri ahayd marka salaati alcasri bukhaari waxaa ku taalla iyadaa wahiya salaat alcasr wahiya salaat alcasr halkan ah shaqaaluuna can asalaati alwustaana bukhaari waa ku jirtaa sidaa daraadee markuu sheeku leey waa fii lafdin limuslimin waxay ahayd inuu muttafaqun caleyhi hore ku daayo waayo bukhaarina waa la wadaagay shaqaluuna can asalaati alwustaa waxa uu la gaar yahay uun muslim oo bukhaariga aan ku sugnayn uma sallaaha bayna almaqribi waalcishaa xadiidkan waxa uu tilmaamayaa salaaddii qofka ka tagtay horta waxay culimmadu is weydiiyeen dib u dhigitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dib u dhigay salaaddii ma iloway ka ahayd salaadda casar oo markuu intuu ilaaway oo deetana dib u dhigay mise waa u qastiyeyo mashquul awgeed buu u tukan kari waayey salaaddii casar waktigeedii labada qowlba waa jiraan ahlucilmiga qaar kamid waxay waa ilaaway taa waxaa lagu bushiyey oo la yidhi saxaabada meesha joogta way badnaayeen dad fara badan baa joogay godka qodayey haddii rasuulku ilaaway calayhi salaatu wasalaam saxaabada kale ee meesha joogtay ee faraha badan ayaa xusuusin lahay